bsmi illaahi الraxmani الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى aalihi wasxaabihi ajmaciin ama bacdu qala alimaamu abu zakariya yaxya bnu sharfi الnawawiyu raximahu اllahu tacaala albaab الraabic fi aadaabi mucalimi اlqur'ani wa mutacallimih waxaan soo haynay kitaabkii atibyan fi aadaabi xamalat اlqur'an lilimaam alxaafid abi zakariya yaxya bni sharafin innawawiy baabka afaraad ayuu guntay waxa uuna u guntay fii aadaabi mucallimi alqur'aan qofka qur-aanka dadka baraayo aadaabta laga rabo iyo wamutacalimihi iyo qofka baranayo hada albaabu waxa uu yidhi baabkan maca albaabayni bacdahu laba baab oo ka dambayso iyadoo ay la jiraan hiya maqsuudu lkitaab kitaabka ulajeedada loo alifayba waaye baabkan iyo laba baab ee soo socdo waa maqsuudka weyn ee kitaabka wa huwa tawiilun muntashirun maqsuudkaasina waa mid dheer oo aada u faafsan wa ana ushiiru wa ana aniguna ushiiru waxaan tilmaamayaa ilaa maqaasidihi yacni maqaasidiisa ulajeedooyinkiisa mukhtasaratan iyadoo lasoo koobay fii fusuulin fasallo dhexdooda lagu soo koobay liyashula xifduhu si xifdigiisu oo u sahlanaado wa dabtuhu iyo dabdintiisa in shaa allahu tacaala faslun marka fusuushii hadda uu sheegaya ayuu gelayaa marka awalu maa yanbagii lilmuqri'i waalqaari'i meeshaas ay baraakadka geliyeen qolada kitaabka daabacday ayaa dadka say ugu sahlaan ciwaankan u samaysay ee imaamka isagu ma samaynin ciwaankaas ku jiro baraakadka ku jiro ee isagu wuxuu yidhi faslun awalu maa yanbagii buu iskii ayuu yidhi awalu maa shaykan ugu horeeya oo yanbagii oo ay habboon tahay lilmuqri'i qofka dadka qur-aanka u aqrinayo walqaari'i iyo ninka qur-aanka akhrisanayo muqri waxaa weeyaan ninka macalinka ah ee dadka qur-aanka barayo u aqrinayo qaari'na waa ninka qofka aqrinayo inuu dad bara qasab maaha ayb marka qaarigu waa ardaygii buu noqonaa muqri'ana waa macalinka waxaa habboon shayga ugu horeeyo habbooni waxa ay tahay an yaqsida bidalika aqrintaas iyo inuu u aqriyo qeyrkiis iyo inuu aqristo waa inuu ula qasdaa wajha allahi tacaala ilaahay wejigiisa qiraa'adiisa iyo iqraa'uhu wa qiraa'atuhu labadaba inay ilaahay wejigiisa tahay baridda uu dadka baraayo iyo aqrisashada uu aqrisanayaba qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi wamaa umiruu ila liyacbuduu allaha mukhlisiina lahu ddiin xunafaaa wayuqiimu asalaata wayu'tu azakaah wadalika diinu lqayima ay almilatu lmustaqiimatu waa diinta toosan lama amrin ilaa inay allah caabudaan maahane iyaga oo diinka ama cibaadada alla u baraxtiraayo marka ikhlaas ayaa aayadda ku jiro ikhlaaskuna laba macnou ku imaanayayo macna waxay tahay cibaadada in alle loo khalliso macnaha kalena waxay tahay iraadada adee waxa aad camalkan u samaynayso iyo waxa aad doonayso inaad ilaahay u saafi garayso mukhlisiina lahu ddiin iyagoo cibaadadii alle u baraxtiraayo xunafaa'a iyagoo iilanayo qallooca kasoo leexanayo toosnaanta usoo leexanayo salaada ay oogaan sakada siiyaan dadka mudan wadalika diinu lqayima ay almilatu lmustaqiima wafi saxiixayni can rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalama inama alacmaalu acmaashu binniyaati waxaa laga eegaa oo laga fiiriyaa niyada wa inamaa likulli imri'in qof kastana wuxuu leeyahay maa nawaa wixii uu niyeystay wa hada alxadiidu xadiidkana min usuuli lislaam islaamka usuusha uu ku taagan yahay buu ka mid yahay marka xadiidkuna waxauna tusayaa niyada in la wanaajiyo qaala warawaynaa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaal inamaa yaxfadu rajulu calaa qad inamaa yuxfadu alrajulu calaa qadri niyatihi inamaa yuxfadu alrajulu qofka waa la ilaaliyaa waa la xifdiyaa calaa qadri niyatihi niyadiisa qadarkeeda inta ay la eg tahay ayaa lagu xifdiyaa oo lagu ilaaliyaa wa can gayrihi inamaa yucda annaasu dadka waa la siiyaa calaa qadri niyaatihim niyaadkoodu inta ay la eg tahay hadba ayaa wax lagu siiyaa yacnii ajarkaagu wuxuu leegahay niyadaadu intay la eg tahay iyo ikhlaaskaagu inta uu la egyahay marka aadaabta ugu horeysaa wuxuu ka dhigay qofku inuu yani ikhlaas iyo inuu la yimaado qur-aankan uu akhrinayo dadka baraayo dar alle inuu ula jeedo camal walbana ikhlaasku sidaasuu rukni ama shardi ugu yahay qaala warawaynaa can ilustaadi abilqaasimi alqushayriyi abulqaasim alqushayri risaalo wuxuu lahaa layidhaha alqushayriya alrisaala alqushayriya nin wuxuu ahaa aada uga hadlo waxyaabaha quluubta iyo suluukiyaadkuu ka hadlaa iyo waxyaabaha quluubta nadiifiyo iyo waxa ay quluubta ku nadiifowdo iyo waxyaabahaasu aada uga hadlaa culimmadii horena risaaladiisa aaday u danay jireen dad sharxo iyo dad soo qaato iyo dad asaaniid xataa ku wariyo iyo meelana waa ku fiican tahay xoogaa meelana yacni a'immadu way naqdiyaan oo dadka naqdiya waxaa ka mid a shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah kitaabkiisa la yiraahdo al-istiqaama isaga ayuu naqdinayaa oo masaa'il dhowr abuu ku naqdinayaa oo ay ka mid tahay qasaa'idka iyo samaaca waxa la yiraahdo oo qasaa'idda dadku ay qaadaan oo ay yiraahdaan yacni aswaad iyo waxa ay intay ku qaadaan ay allaan ugu dhowaaneynaa iyo ay dhahaan iyo mararka qaarna ay ku daraan raqsi iyo dhaqdhaqaaq ay hadba marka ama madaxa kor u qaadaan hoos u foorariyaan waxaan xatrada iyo la yidhaahdo ayuu aada ugaga naqdiyey shaykhulislaam iyo masaa'il fanaa iyo waxyaabo saasoo kale baababkaas ah ayuu aada ugaga naqdiyaa kitaabkaas al-istiqaama la yidhaaho kutubta ugu qiimaha badan ibnu taymiya kutubihiisa ka mida ayuuna ku naqdiyaa cumuuman marka waxyaabaay ku fiican tahayna waa leedahay risaalada meelo naqdi iyo culimmadu ay ka naqdiyaanna way leedahay nacam sheekhu marka wuxuu ka soo qaadanaa meelihii oo ikhlaaska iyo waxyaabahaas uga hadlayay qaala waxa uu yidhi al-ikhlaasu ikhlaasku ifraadu lxaqi waa alle in loo gooni yeelo fi taacati daacada bilqasdina loogu gooni yeelo bilqasdi xagga qasadkana loogu gooni yeelo marka allaad keli yeelaysaa daacadaada dhexdeeda waxaana ku keli yeelaysaa xagga qasadka yacni cid kale uma qasdaysid waayo alla keliya u qasdaysaa ayb oo marka aad daaco ku jirtad camal samaynayso ilaahay keliya inaad rabooto wa oo aadan wax kale ku rabin ikhlaas marka qofku markuu sidaa yeelo ayuu yahay qof mukhlis ah oo daacad ah marka ifraadu lxaqi alla oo lagu keli yeelo waay waa masdarun udiifa ilaa mafcuulihi alla la keli yeelayaa fi daacati daacada dhexdeeda bilqasdi baana lagu keli yeelayaa qasadka iyo rabitaanka wa huwa an yuriida bidaacatihi waa inuu daacadiisa ku rabo altaqaruba ila allahi tacaala alla oo loo dhowaado duuna shayin aakhara wax kalena uunan ku rabin ikhlaaskaasaa leedaha wax kale aanu ku rabin oo min tasannucin isasansamayn iyo ishagaagaajin limakhluuqin laysku haghagaajiye ah yanaa adoon isdhehaynin dadka ha ku arkaan iyo makhluuqan isu qurxi isku fiicnay iyo la-aanteed aw iktisaabi maxmadatin ama ammaan kasbashadeeda cinda annaasi dadka agteeda laga kasbado ammaan la-aanteed oo haddaad istiraa dadka ha ku ammaanaan ikhlaas baa ka baxday marka aw maxabati madxin ammaan jacaylkeeda min alkhalqi khalqiga xaggiisa kaaga timaadood jeclaata la-aanteed ow macnan ama macno min almacaanii macaanida ka mida siwa taqarub ila allah kasoo haray alle u dhowaanshihiisa macno kasto oo kasoo haray aan ahayn alle in loo dhowaado yacni waxaa weeyaan ikhlaas ma aha waa inaad ka fogaato qaala wayasixu an yuqaala waxaa ansaxaya in la yiraahdo al-ikhlaasu ikhlaasku tasfiyatu alficli ficilka oo la saafi gareeyo waaye maxaa laga saafi garaynayaana can mulaaxadati almakhluuqiin khalqiga milicsigiisa yani camalkaagiibaa waxaa ka nadiifinaysaa inay dadka kusoo fiirfiiriyaan oo dadka yacni ha kusoo eegaan iyo ha kusoo fiiriyaan iyo waxaas ayaad ka nadiifinaysaa alimaamu nawowi laftirkiisu wuxuu leeyahay risaale la yidhaha bustaanu alcaarifiin oo uu aad uga hadlo ikhlaaska iyo quluubta iyo aad u fiican waana madbuuc kitaabkiisaas risaalo yar waaye bustaanu alcaarifiin ayaa la yidhaahdaa wa can xudayfata almarcashiyi raximahu llah waa dadkii ayagana suluuka iyo waxaas ka hadli jiray zuhaadda ahaa qaala waxa uu yidhi alikhlaasu ikhlaasku istiwaau afcaali alcabdi addoonka ficilkiisu inuu sinaado way fi daahiri waalbaatini gudaha iyo bannaankaba yacnii ficilkan aad samaynaysa bannaanka soo dhigaysa iyo waxa qalbiga kugu jiro isku mid inay ahaadaan oo haddaad camalkii daahirka ka qurxiso qalbigana ay kaaga jirto ha lagu ammaano wax ha lagu siiyo ha lagu fiiriyo aad ku gaartid madaxtinimo ama meel uun ku gaar qalbigii ay ku jirto daahirkii iyo baatinkii waa kala duwan yihiin ikhlaas ma jira marka wa can dinnuun raximahu llahu tacaala dinnuun almisri ayaa la yaraha isna waa zaahidu ahaa qaala halaathun saddex min calaamaati alikhlaas ikhlaaska calaamadihiisay ka mid yihiin istiwaau lmadxi waaldami ammaanta iyo eedda inay kuu sinaadaan min alcaamati caamada xaggeeda kaaga imaanayso yacnii dadka ammaanta kaaga imaanaysa iyo eedda kaaga imaanaya inay isku mid kuu tahay oodanba kala jeclayn wa nisyaanu ru'yati alacmaali acmaasha aragtideeda ama fiirinteeda in laga tago layska iloobo fil acmaali camalka marka aad ku dhex jirtid yacnii ka wadaa marka aad camalka samaynayso camalkaaga ha fiirinin leanna haddaad camalkaaga fiiriso waa ismahadine cujbi iyo waxaa ku galaayo ninkaa fiican ma laha is leedahay nacam waxyaabahaasna camalkay baabi-inayaan nacam ayb waqtidaau thawaabi alacmaali acmaasha thawaabteeda in la dalbo fil aakhirati aakhiro dhexdeeda un in lagu dalbo camalkan aada samaynaysa thawaabkiisana aakhiro un inaad ku rabto ayb hadhow aayadihii waxuu keeni doonaa ayb wa can ilfudayl bni ciyaad raximahu llahu tacaala qaala tarku lcamali camalka oo laga tago liajli nnaas dadka dartood loogaga tagaa riyaa-un istutus waay waalcamalu camalfal liajli nnaasi dadka dartood loo camal falana shirkun waa shirki wuxuu leeya inaad camal samayso dadka dartood u samaysa waa shirki in aad camal ka tagto liajli dadkaa ku arkaayo darteed yaynan ku arkin inaad camalki isaga daysana waa istustus dadkaan oo dhan marka inaad ka bixiso qalbigaaga weynaa ood rabbi keligiis soo geliso waa qaacido aada muhiim u ah way culummadana ay ka qaateen waalikhlaasu ikhlaaskuna an yucaafiyaka allaahu tacaala minhumaa alla inuu labadaas kaa caafiyo labadu maxay tahay inaad camal samayso alla heyrkiis dartiis inaad u samayso dadka dartood u samayso waa shirki iyo in aad camal ka tagto liajli dadkaa ku arkaayo dartood mararka qaar shaydaanku wuxuu kaa dhaadhicinayaa waxaan haddii adoo samaynayo lagu arko amay dadka kuu maleeyaan nin dadka istustusayo iskabadaa ha samaynin waa riyaa istutuskiibaa ku jirtaaba markaasna ayb culummadana markay ka hadlayaan masaladan hadda sheekhu uu joogo alimaam ibnulqayim oo kale isagan wuxuu yidhaahdaa shirkiga markuu kala qaybiyo shirki akbar iyo asqar wuxuu yidhahdaa shirku liraadaat waxa la yidhahda ashirku fi liraadaat waxyaabaha qofku uu rabo inuu alla ugu shirki falo oo waxay tahay camal aakhiraad samaynay adduunyaa ku rabtaa dad baa ammaan uga rabtaa madaxtinimaa ku raadisay iraadadaada adiga camalkan alle iyo keyrkiis baad ku ku midaysay oo aada yacnii ku sintay waxay noqonaya khatar marka nacam wuxuuna yidhaahdaa waa bad aan lahayn xeeb iyo meel looga baxsado fadalika albaxru alladii laa saaxila lahu waa yar tahay dadka wuxuu yidhaahdaa dad aada iskaga adag dhinacaas bani aadamka mar un waxaa soo gelaya ammaan qofaa ku arkaayo iraadadiisu inuu alle u saafi garayo aad wax u adag waay oo ilaahay marka qofka u ka caafiyo wax fiican u haystaa ayb wa can sahlin itustari sahl bni cabdillaahi itustari raximahu llahu tacaala qaala waxa uu yidhi nadara alakyaasu dadkii caqliga lahaa waxay eegeen oy ku tadabureen fii tafsiiri likhlaas ikhlaaska tafsiirkiisa falam yajiduu ma aynan arkin hayra haada kan waxaan soo socdo waxaan ahayn ma aynan ku fasirin an takuuna xarakatuhu dhaqaaqiisa iyo wa sukuunuhu iyo xasiloonidiisuba fii sirihi wa calaaniyatihi sirtiisa iyo muuqaalkiisa koraba lilaahi tacaala waxdahu alla keligiis inay u ahaato laa yumaasijuhu shay-un waxba ma dheehayo laa nafsun naf walaa hawan hawo walaa dunyan iyo adduunyo toona yacnii haddaad ficil samaynayso haddaad taagan tahay waxaasoo dhan inay noqdaan lilaahi bes waxba aynan dheehino nafsadaada dheef nafsadaada dheefteeda waxa ay nafsadaadu jeceshahay hawo adduunyo midna inaynan dheehin wa can isariyi raximahu llahu tacaala asariyu saqati ayaa la yidhaha isagana wuxuu ka mid ahaa dadka acmaalulquluubka iyo waxyaabaha ka hadla zuhaadda ah qaala waxau yidhi laa tacmal linnaasi shay-an dadka dartood waxba ha u samaynin walaa tatruk lahum shay-an iyaga dartoodna waxba ha uga tegin walaa tucti lahum shay-an iyaga dartoodna waxba ha u bixinin walaa takshif lahum shay-an iyaga dartoodna waxna ha u feydin oo dadkan oo dhan ka bixi alle un qalbigaaga geli wa can ilqushayriyi abulqaasim ilqushayri waxaa laga wariyey qaala aqalu sidqi run inta ugu yar istiwaau siri waalcalaaniyati gudaha baatinka iyo daahirku inay sinaadaan hadii kale been baa sheegay haddaynan sinayn ee allana wuxuu yihi faidaa cazama almru falow sadaquu allaha lakaana khayran lahum dadka inay ilaahay run u sheegaan ayaa wanaagsan oo aynan been u sheegin ilaahay wa can ilxaaris almuxaasibiyi raximahu llahu tacaala qaala assaadiqu qofka saadiqa runta sheegayo huwa aladii laa yubaalii waa kan aan u aabayeelaynin oo aan danaynaynin low kharaja kullu qadrin lahu haddii uu baxo sharaf kasta oo fii quluubi alkhalqi khalqiga quluubtooda ugu sugan hadday baxaan oo qalbigooda laga tiro ay ka baxaan aan danaynaynin min ajli salaaxi qalbihi qalbigiisa inuu hagaago darteed yacnii wuxuu ku leeyahay qofka saadiqee runta sheegaya waxay tahay qofka aan danaynaynin dadka qalbigooda sharafta iyo weyneynta ugu jirto hadday dhammaan ka wada baxdo laakiin uu helaayo qalbigiisu inuu fiicnaado sharaftaas iyo waxaas iyo aan danaynayninoo qalbigiisa un danaynayo inuu fiicnaado walaa yuxibu itilaaca annaasi aan jeclaanaynin dadku inay arkaan oy fiiriyaan calaa mathaaqiili darri dhuuricaso wax la eg inay ku arkaan oo min xusni camalihi camalkiisa wanaagiisa ah walaa yakrahu aan nacaynin itilaaca annaasi dadka inay fiiriyaan cala sayi'i min camalihi camalkiisa kiisa xun yacni wuu ka wadaa hadday camal yani camalkaaga xunna dadka ka qarso oo rabbina ugu dhiiro taasaa mid xun ah yaa wax xun ah laakiin adoo rabbi ka cabsanayo hadda camalkaaga xun inay dadku arkaan iyada laftirkeeda waa inaad dadka iska asturto oo xishooto meesha waa ku jirtaa laakiin un wuxuu u jeedaa inaad allana aadan iska qarinin dadka iska qariso macna male waxaas ma fiicna taas fa ina karaahatahu lidalika nacaybkiisa arrinkaa uu nacayo daliilun wuxuu calaamad u yahay calaa annahu yuxibu ziyaadata cindahum inuu jecel yahay dadka agtooda inuu ziyaado ka helo walaysa hada min akhlaaqi sidiiqiin dadka sidiiqiinta akhlaaqdoodana ma ahan sidaas oo allay wax ka raadiyaan oo tan allah u daran dadka midooda waxba ugama dankama galaan wa can hayrihi heyrkii waxaa laga wariyey xaaris heyrkiis idaa alabta allaaha haddaad alla dalabto idaa dalabta allaha tacaala bisidqi run haddaa ilaahay ku dalabto acdaaka wuxuu ku siinayaa mir-aatan miraayad tubsiru fiiha kulla shayin wax kasta aa ku arkaysid min cajaa'ibi addunyaa waalaakhira cajaa'ibta adduunya iyo aakhiro hadaad qalbigaaga i nadiifiso wuxuu leeyahay alla qalbigaaga xikmaduu gelinayaa cajaa'ibta adduunyada iyo aakhirada iyo alla uu ku tuso yacnii firaaso ayaad yeelana muminka firaasadiisuna waa aaday waxay u tahay oo la jirka alle iyo macyada allaad helaysaa waa xadiidkii wuxuu la mid yahay kuntu samcahu aladii yasmacu bihi wa basarahu aladii yubsiru bihi ilaa aakhirihi ayb iyo hadalkii imaam axmed ay yiraahdeen bacdi salaf oo ay yiraahdeen man xakama calaa nafsihi assunnata nadaqa bilxikmati nafsadiisa ninkii ku xukumo oo uga dhigo xaakim sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam xikmad iyo wax fiican uu ku dhawaaqaa oo ilaahay xikmaduu siina yuuti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kathiira hadda macnuhu maahan qeybkiibuu ogaanayaa si mutlaq ah qeyb oo dhan iyo wax kastoo aakhiro yaal iyo ayuu arkayaa oo fiirinaya intaas saa maahan waxay tahay nuur marka qalbigiisa lagu shubo wuxuu wax ku arkayaa marka alle ayidaadiisa oo qof alla kaalmaynayo addoon ilaahay subxaanahu watacaala uu kaalmadiis ku jiro noqonayaa macyada allou helayaa hadduu macyada alle helana qofkaasi waa qof marka uma dhinna ayidaad dambe cid kale kama rabo dadku laakiin ayidaadda waxay ka raadiyaan maadada mid lacag sharaf ka raadiyo mid ayidaadda ka raadiyo madaxtinimo iyo awood badan iyo ka raadiyo mid ka raadiya caruur iyo ilmo badan oo xagga iyo xagga uu iska dhigo laakiin intaasoo dhan wax ay macno leedahay male waxaa ugu yacni macnaha saxdaa wuxuu yahay in alle xaggiisa laga raadiyo wa aqaawiilu salafi fii hada kathiiratun salafka wararkooda oo ku saabsan ikhlaaska tacriifaadkiisa way badan tahay asharnaa ilaa hadihi alaxrufi minhaa xuruufahan ayaan tilmaannay tanbiihan cala almatluub baraarujin aan ku baraarujinayno waxa aan rabno waqad dakartu waxaan sheegay jumalan min dalika jumlooyin oo kaagaas ka mid a maca sharxihaa iyadoo weliba sharxeedu uu la socdo fii awali sharxi almuhadab kitaabkiisa sharxulmuhadabka muqadamadiisa wa damamtu ilayha waxaan ku daray min aadaabi almucallimi waalmutacallimi aadaabta qofka waxbarayo iyo kan waxbaranayo waalfaqiihi waalmutafaqihi midka faqiiha iyo midka fiqiga baranayo maa ayaan u dumay laa yastagnii canhu uusan ka maarmaynin daalibu cilmin qof cilmi dalbayo waa muqadamo aad u qiimo badan waay oy wanaagsan tahay marka haddii la rabo in la akriyo aadaabu alab in iyada la akriyo ay aada u qiimo badan tahay oo ay ka qiimo badan tahay kutubta badanee yaryar ama mucaasiri mucaasiriintu qoreen oo dadka ay aada isugu dhabar jebiyaan waxaa ka fiican muqadamadan uu leeyahay alimaamu nawowi oo majmuuca ku taallo weliba qeybta adabka aadaabu lmucallim iyo mutacalimka iyo faqiiha iyo mutafaqiha iyo fadwadana aadaabteeda iyo muftiga iyo mustaftigana uu ka hadlay hadda ka horna waa maraan akhrinay intaas muqadamadaas majmuuca culummada qaarna sharax laga qorayaa jiro oo ibnu cuthaymiin raximahullah wou sharxay muqadamadan oo alimaamu nawowi faslun fi licraad yani faslun ayuu yidhi wayanbagii qeybahan marka canaa-intan sidaan dayba sheegay ma laha imaamu nawowi dadkan iyaga waay waxay soo dhoweynayaan macnaha iyo fasalka cinwaan yay u sameeyeen si ay fahamkiisa kugu soo dhoweeyaan hadda waxaan ka soo baxnay awal yacnii aadaabta ugu horeysaa waxay tahay ikhlaas oo cilmigii maadaama uu yahay ama qur-aankii akhrintiisa cibaado maadaama ay tahay qofku mar walba qalbigiisa ikhlaas inuu ku jiro wayanbaqii waxaa habboon anlaa yaqsida bihi qiraa'adiisa iyo u aqrintiisa dadka uu u aqriyaa inuunan ula qasdin tawasulan ku gaarid ilaa caradin dhaldhalaal min acraadi dunya adduunyada dhaldhalaalkeeda ka mida min maalin oo maal ah ow riyaasatin madaxtinimo ah ow wajahatin ama weji aw irtifaacin ama sarrayn calaa aqraanihi dadka lafaca ah uu ka kormaro ow hanaa'in ama ammaan cinda annaasi dadka agtooda ow sarfi wujuuhi innaasi ilayhi ama dadka wejiyaalkooda inuu isku soo leexiyo isaga ow naxwi daalika waxaas oo dhan waa inuunan ula qasdin qasadkiisuna ou noqdo keliya allah ayb dhaldhalaal dhaldhalaalada adduunyada ka mida waa inuunan ula qasdin oo dhaldhalaalkaasi marka waa maal ri'aasa weji dadka inuu asaagiisa ka kormaro ammaan dadku agtooda u taallo dadka wejiyadooda inuu asaga isku soo jeediyo waxaas inuunan ula qasdin ow naxwi dalika walaa yashiinu lmuqri'u macalinka dadka u akrinaya qur-aankana ma ceebaynayo iqraa'ahu aqrintiisa bitamacin ku ceebayn maayo damac fii rifqin yacnii damacaasoo ku sugan yacnii fii rifqin u dhimrin dhexdeeda ah yaxsulu dhimrinta oo yaxsulu lahu isaga usoo xasilayso min bacdi manna kaga soo xasilaysa dadka qaarkood yaqra-u calayhi oo ku dul aqrinayo isaga ku dul aqrinayaan yacnii macallinkii markuu qur-aanka dadka baraayo waa inuunan u barin ninkan qur-aanka aada baraysaa berri wax ha ku taro ha kuu naxariisto ha kuu dhimriyo wixii aada u fashay ha ogaado waa inuunan waxaa ku ceebaynin ayb sawaaun waxaa isku mid a kaana rifqu dhimrintu ha noqoto maalan maal la siiyo naxariista marka la leeyahay waa inuunan qiraa'adiisa ama wax u aqrintiisa uunan ku ceebaynin damac adduunyo damaciibuu marka wuxuu ka sheegay waxaaba ka mid ah ninkan aad wax u aqrinayso berri ha ku naxariisto oo rifqi iyo dhimrin iyo ka hel dhimrintii marka wuxuu ku mithaaliyey waxaa isku mida buu leeyahay maal inuu ku siiyo kugu dhimriyo ow khidmatan ama inuu kuu adeego waxaa rabtaa ninkan qur-aanka aada barayso oo ardaygaaga ah inuu kuu soo adeegaa rabtaa oo shaqooyin badan oo kaa kaafiyo u akrintaada iyo waxbariddaadae ceebaynaya adoon qalbigaagii waxaas ku jirin laakiin hadduu kuu adeego isaga isaga wax fiican uu samaynana ardaygu adigana markaas waxba nuqsaan ma ku gelayso laakiin waxaa la diidayaa niyadaadaba inay ku jirto marka hore sidaas ayb wain qalla haba yaraado walow kaana calaa suurati alhadiyatiba ha noqoto hadiyad hadiyad suuradeedba ha ahaato allatii lowlaa qiraa'atuhu hadiyadaas oo qiraa'adiisa haddaysan jiri lahayn calayhi oo korkiisa ku akhrinayo lamaa ahdaaha ilayhi ounan usoo hadiyeeyeenba yanii qur-aankii baad baraysaa markaasa isleeda ninkan xoogaa nin jeebkiisu fiican yahay marmar waxa kuu soo hadiyeeyey markuu meelahaas ka yimaada iyo hadiyad iyo waxa kuu keeno hadday sidaa kugu jirtana waa ma fiicna iyadana adoo niyadaada ku jirin hadduu kuu keeno waa ka qaadan kartaa dhib male taas iyadanaayb qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi waman kaana yuriidu xarha addunyaa nu'tihi minhaa qofkii rabo adduunyo beerteed waa siinaynaa nu'tihi ula imaanee oo siinee minhaa adduunyada xaggeedaas wamaa lahu fi laakhirati aakhirana uguma sugnaanin min nasiibin wax nasiib ah oo wixiise adduunya ku qaadana wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi man kaana yuriidu alcaajilata adduunyadan degdegayso qofkii rabo cajalnaa lahu fiiha dhexdeeda waa usoo dedejinaynaa maa nashaau wixii aan doonno ayaan kaga soo dedejinaynaa liman nuriidu qofkaan doonayno weliba alaaya ayb marka meeshaan ujradii iyo maxay noqonaya marka qur-aankii in lagu qaato ujro oo qofkii yacni uu yidhaahdo qur-aankii baan ku barayaa intaasaad isiinaysaa ama yacni intaas bishii ama sidaasoo kale iyada maxay noqonaya tan miyay u dhibaysaa nabiga sal alla ly slam wuxuu yidhi ina xaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaab ullah waxaad ku qaadataan ujro waxaa ugu xaqnimo badan ilaahay kitaabkiisa ee in wax lagu guursadayna waa dhacdayoo nin uu naag ku mehersaday qur-aan oo uu yidhi mallaknaakahaa bimaa macaka min alqur'aan inuu yidhi dhanka kalena axaadiis waxaa jirto sanad ahaan wax ku jirjiraan cubaadat bnu saamit inuu nin qur-aanka baray qaanso ayuu usoo hadiyeeyey markaasuu nebiga u keenay markaasu wuxuu yidhi ma jeceshaa inaad qaadato qaansan naareed haddii aad ka qaadato qaansan naareedaa ka qaadatay ogow marka culimmadu waxay yidhaahdaan waa waaqicatu cayn arrintaas cumuum marka tashriic caama ma aha waxaa dhici karta weliba riwaayaadka qaar say sheegayaan ninkaas cubaadatu bnu saamit qur-aanka dadkii uu barayay waxay ahaayeen min asxaabi sufa dadkii guryahoodii kasoo qaxay oo muhaajiriinta ahaa ee aan waxba haysanin ee muslimiintaba martida u ahaa ayuu wax ka ayuu qur-aanka barayay marka nebigu wuxuu diiday dad noocaas oo kale ah haddana qur-aankii iyagoo usoo hijrooday usoo dhibaatooday haddana keena haddii la yiraahdo waa dhibaato marka dadka noocaas oo kalea inuu diidayay nebiga sal l slam ama markii hore inuunan waxba la shardisanin oo uu tadawuc ugu dhigayay gadaal damba marka hadduu wax ka qaato ajarkiisaa wax noqonayo inuu saa diidaya aduu macaanidaasay ku xambaaraan ee tashriic caama maahne midkan inaa xaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaabullah ayaa tashriic caama ah ayb taas marka iyada ma soo gelaysa laasyamaa weliba kuma sii jirto haddii aynan jirin dad u taagan qur-aanka dadka dadka baraayo inay baytulmaalka iyo wax ka siiyaan oo meeshaas yacnii laga tafriiqiyo dowlad mushaar siisa haddaynan jirin oo hadday iyaguna biilkooda raadsadaanna la weynayo waxbaridii dadka abu isxaaqi shiiraazi iyo waxay fadwoodeen a'immada markaas in lagu qaadan karo khilaafna maleh markaasnjeeda sidaasuu yani jawaabay waxaana la mida xadiidka iyo culumtan kale diiniga iyaduna waa la mid laakiin isagoo wax ku qaadanaya laakiin waxaa la rabaa isagoo yacni mushaar ku qaadanaya haddii uu mushaar ku qaadanayo xataa niyadiisa inuu saafi garayo waxaan qalbigiisa iyo israacinteeda iyo inuu ka baxo oo uu ajarka ka dhalanayo waxa uu dadka barayo inuu ku xisaabtamo ayb arrimahanna hadda dhib aad u fara badanaa ka jiro waxaad arkaysaa dad yacnii macallin arday badan u dhigo lacag ka qaato haddii la yidhaha war ardaygan waxbama haysto aabihiis iyo hooyadiis waa dhinteen waxbar ma yeelayan iga wadu dhaha ma barayo adiga lacag ka bixi ma raba inuu qofna qur-aankiisa ku sadaqaysto taasoo kale de waxay keenaysaa maxqi iyo dhib iyo foolxumo ayaa ka imaanaysa haddii cunugaas aan qur-aanka la barin kaas iyo ku kale iyo mid kale iyo mid kale hadhow iyagaa waddada istaagayo dadka isbaarada u dhiganayo ummadda dilayo leanna adaa waxbarashadiisii ka gaabiyey nusxigii uu kugu lahaa waa ka gaabisay aduu ku dhibaa marka nacam lacagta aad dugsiga ka soo qaado bannaanka u fadhiyaa nacam marka bulshadu waxay muhiim waxaa ah qofku yacni dadkan marka wax la baro macnaheedu waxay tahay adigana waa danaysanay iyagana waa u danaynay nacam haddii laakiin aan wax la barin mujtamac u dhibaya adigana mujtamacii nin ka midaa tahay oo cirka kuma noolaanaysid dabcan ayb markaa ninkii qur-aanka yaqaanay hadduusa xataa fakerka intaas la eg ounan lahayn qur-aanka uu xambaarsan yahay waxba kama fahamsana marka barakana male qur-aankiisa qofka saas oo kale ah waan abi hureyre markaa dadkii hore macalimiintii horena waxaan ku naqaanay iyagoo adduunyadoodu ka yar tahay kuwan ninkii u keenana waa u dhigi jireen kaan u keeninna waa u dhigi jireen ma arkin weli yacni macalimiintii hore qof dugsi ka eryaaya ardaydoo lacag iima keenin uga eryaaya ma jiri jirin haddana yacnii saas unbaa gacanta u taagan tahay allahu lmustacaan waxyaabahaasna marka in layska ilaaliyo ayaa wanaagsan wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam man tacallama cilman cilmi qofkii barto mimaa yubtagaa bihi wajhu llah oo alle wejigiisa waxa lagu raadiye ah cilmi aakhiro laa yatacalamuhu xaal uusan baranaynin ilaa liyusiiba bihi si uu ugu soo helo caradan dhalaal min addunyaa addunye ah lam yajid ma helaayo carfa aljannati jannada carafteeda ma helaayo yowma alqiyaama cilmi ilaahay dartii loo barto qofkii u barto adduunyo bis ah ku heshid carafta jannada ma arkaayo rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix wa mithluhu axaadiisu kahiira وعn أنس بn xudayfة وkacb bni maliki radي الlه cnهm ana rasuul الlahi sl اه slm qaal man طلba اlcilma qofka cilmiga dalbo liyumaariya bihi السufahاء dadka caqli gaabta ah oo aan iska yani caamada ah si uu ugula doodo oo uu ugu waabsado ow yukaahira bihi اlculamaa ama inuu culummada isku badiyo ow yasrifa bihi wujuuha annaasi ilayhi ama dadka wejiyaalkooda inuu iskugu soo jeediyo xaggiisa usoo jeediyo falyatabawa maqcadahu min annaar meeshuu naarta ka geli lahaa ha diyaarsado rawaahu tirmidiyu min riwaayati kacbi bni maalikin wa qaala adkhalahu allaahu naara alla naarta u geliyaa ayuu yidhi riwaayada kacab ayb iyadana marka midaan cilmiga sharciga waxyaabaha loo aan loo barayn in loo bartaa aysan ahaynuu tilmaamay mararka qaar qof baa masaa'il iyo cilmi iyo waxbuu raadinayaa wuxuu a dhacdaa wuxuu u baranayaa dadkaas caamada inuu xoogaa uu yacni kula doodo oo la yidhaahdo ninkan riwaayaad badanaa ninkan cilmi badanaa si loo dhaho bisuu rabaa qofna wuxuu isleeyahay culummada isku badinayaa oo inuu yani anu intaasaan leenahay annagana intaasaan leenahay oo kale w ama dadka wejiyadoodu rabaa inuu xaggiisa usoo jeedsada bes kaas weeyaan marka midka dhaldhalaal adduunyo ula qasday cilmigiisa ayb aadaabta labaad marka adduunyo inaanan cilmiga loola qasdin faslun fasalkan marka wuxuu uga hadlayaa waxyaabo qofka inuu iska ilaaliyo laga rabo oo ka digtoonaado walyaxdar ah ka digtoonaado kula alxadari digtoonaan dhammaanteed min qasdihi altakhiira u qasdidiisa oo u qasdo cilmiga yani qur-aanka akhrintiisa ama bariddiisa altakhiira bikahrati lmushtahiliina calayhi altakhiira yani badin bikahrati almushtahiliina calayhi oo isku badiyo dadka isaga inay wax ku akhriyaan ku shuqloon badnaantooda un inuu ka shaqeeyo uu yidhaahdo dadka ha kuusoo bataan un bis waalmukhtalifiina ilayhi iyo dadka isaga mar walba kusoo noqnoqonaya badnaanshahooda inuu kuwaa isku badiyo oo uu badsado waa inuunan u qasdin taa uu ka digtoonaado walyaxdar ha ka digtoonaado min karaahiyati qiraa'ati asxaabihi asxaabtiisa yacni ardadiisa inay ku aqriyaan calaa gayrihi macallin aan isaga ahayn inay ku aqriyaan oy qur-aanka ka bartaan ama cilmiga ka bartaan inuu naco ou dhibsadana ha iska ilaaliyo ayb mimanna weliba ah dadkaa ay ku aqrinayaane kale yuntafacu bihi lagu intifaacsanayo yani waxaa la diidaya haddaad maqasho ardaygaagiiyo nin kale hoos fadhiyo markiiba inaad qalbiga moral jab intuu kugu dhaco oo dhibsato oo dadkaani ardadii maxay kaaga tagtoo ninkaas u aadaan adiga kaligaa may kuu joogaan inaa istiraahdi waa cudur marka aad u jira waan oo dadka culummada ama dadka macalimiintana ay ku ibtilaysan yihiin ilaa inta ilaahay u naxariista maahane ayb wa haadihi wuxuu yidhi tan musiibatun waa musiibo yubtalaa biha waxaa lagu imtixaanaa almucalimiina aljaahiliin mucalimiinta jaahiliinta ah yani cilmiga hadaad leedahay laakiin dhaqan aadan ku haynin jaahil baa iska tahay wa hiya dilaalatun waxayna calaamad u tahay bayinatun cad min saaxibihaa qofkeeda calaa suu'i niyatihi niyad xumaantiisa korkeeda wa fasaadi tawiyatihi iyo yacnii damiirkiisa xumaantiisa bal hiya xujatun bal waaba xujo qaadicatun go-an calaa cadami iraadatihi oo yacni waxay tusaysaa doonid la-aantiisa bitacliimihi waxbariddiisa inuunan ku doonaynin wajhallaahi tacaala alkariim ilaahay wejigiisa inaynan ka ahayn fa innahu low araada allaha tacaala hadduu alle dooni lahaa bitacliimihi waxbariddiisaas dadka uu baraya uu ku dooni lahaa lamaa kariha daalika arrinkaa ma naceen bal qaala linafsihi nafsadiisa wuxuu ku dhihi lahaa ana aradtu daacata anigu waxaan doonay daaco waxaan aan dadka baraya inaan ku cibaadaystaan rabaa bitacliimihi baritaankiisa aan ardaygan wax barayo waqad xasalat daacadiina waa xasishay wa huwa ninkaa kalena wa huwa isaguna ardayga qasada biqiraa'atihi aqrintiisa calaa hayrii oo ku dul aqriyana wuxuu ula qasday siyaadata cilmin inuu cilmi kororsado falaa cataba calayhi aad male marka sidaasuu isdhehi lahaa ardaygiina cilmi siyaadsiiyay ka tahay anigiina daacay iga tahay daacadii waa xasishay ardaygiina cilmigiisa ha siyaadsada hadduu doono taas marka sidaasu isdhehi lahaa marka maadadan uu ka hadlaya maado muhiima waa shaydaankuna waa kusoo gambadaa waxaa laga yaabaa shaydaanku bani aadamku xididadiisa dhiigga ayuu ku dhex socdaa qalbiga bani aadamkuuna wax ku tuuraa waxaana ogsoonnahay shaydaanku waa u qurxiyaa dadka waxa uu dembiga iyo waxa foosha xun macaasida ziina waa u ziinayaa waa u qurxiyaa oo nabiyullaahi aadamba waa kii u qurxiyey hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yablaa wa qaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin wuxuu isaga soo dhigay nin u danaynayo wanaag u wado isagu marna ma dhahaayo war waxaan xun sameey ma dhahayo marka marka uu waxaanoo kale uu sameynaya thawb wuxuu usoo gelinayaa qurux badan thawbka uu soo gelinaya marka waxay tahay war adiga waa fiican tahay inuu wax kaa akhristana waa xaq ninkaas kale oo u tegaya laakiin qaladaa ku jiro waxbuu tusayaa bidcaa ku jirto dembi buu ku dhacaa waxbaa saas ka ah meeshaasu tagaa sidaan iyo sidaan waayo macno wuxuu sameynayaa macno u eg diin wuxuu rabaa marka inuu yidhaahdo aniga qofkan aniga keliya ha igu dul aqriyo dadka kale uu ku dul aqrinayana uma bannaana diin ahaan saasuu rabaa shaydaanku saasuu ka dhaadhicina walidaalika marka wuxuu leeyahay nin baad arkaysaa qof meel we meel ummado badan joogaanoo saddex malyan afar malyan oo dadku nool yihiin amaba ka badan ayaa laga yaabaa inuu yidhaahdo aniga maahane cid kale oo wax laga akhristaa ma joogto dadka kale dhan manaahijtooda iyo caqaa'idkooda inuu wax ka sheego kaas caqiidada ka qaldan kaas manhajkaa ka qaldan kaas waxaasaa ka qaldan inuu yidhaahdo ayaa dhacdo haddii aad u dhaba gashana wax ka qaldan inaynan jirin oo aan ka ahayn ninkan baa wuxuu rabaa inuu ceshto ardaydan wuxuu u diidayaa cid kale inay la wadaagto ikhlaas marka waa meeshaasi ma yaallo taas marka qofka inuu aada isaga ilaaliyo walow shaydaanku hadduu kuu sheego xataa war adiga ninkan waxaad u nacday diinaan u nacay uu ku leeyahay haddaa u fiirsadeen wax diina ma yaalaan ee waxa uu u nacay waa tanaafus iyo tartan dadka culimmadana tanaafuska iyo tartanku wax gala waay oo dabcan laguna jiri jirayna a'imaduna kutubtooda aadaabu dalab ilcilmi waa ka waani jireen dadka ayb laakiin hadda mid culimo ah iyo midaan culimo ahayn iyo wax walbo dadkii waxaa ka qaalib noqday sharaf raadin sharaftii marka waxaa laga raadinayaa dadka kale dhan in laga gooyo ardayda oo qofkii isaga uu isku soo reebo keliya marka qofka sidaasa isagaa wax ku jiraan sida sheekhuba uu tilmaamayo dadku marka haddii ay ka baranayaan ummado kale ama dad kale u faa-iidey karo laga yaabana inayba kaa roon yihiin adiga u daa faraha uga qaad qaala waqad rawaynaa fi musnad alimaami almujmaci calaa xifdihi wa imaamatihi waxaan ka warinay buu leeyahay musnadka uu leeyahay imaamka xifdigiisa lagu ijmaacay imaamnimadiisa lagu ijmaacay abi muxamedin addaarimiy raximahu allahu tacaala can caliy bni abi aalibin radia allahu canhu anahu qaal wuxuu yidhi yaa xamalata alcilmi war dadka cilmiga xambaarsanow icmaluu bihi ku camal fala cilmiga fa inama alcaalimu caalimku man camila bimaa calima waa qofkii ku camal fala wuxuu ogaaday wa waafaqa cilmahu cilmigiisuna wa waafaqa camaluhu cilmahu yacnii camalkiisuna cilmigiisa u waafaqay wasayakuunu aqwaamun dad ayaa ahaan doono yaxmiluuna alcilma cilmiga xambaaro laa yujaawisu taraaqiyahum kalxamahooda uunan dhaafaynin yacnii qalbiga uma daadegayo wax ma fahmayaan yukhaalifu camaluhum cilmahum camalkooda cilmigooduu khilaafayaa wa tukhaalifu sariiratahum calaaniyatuhum sariiradoodana waxaa khilaafayso waxa ay bannaanka soo dhigayaan yajlisuuna xilaqan xalqado ayay fadhiisanayaan yubaahii bacduhum bacdan qaarkood qaarka kale u faanaya anaa kaa xalqo weyn iyo anaa kaa weyn ayb intaasoo kun a fariisanayso intaasoo boqol a fariisato saasa uun laysugu faanaya xataa ina arajula ilaa qofku la yaqdabu ou xanaaqayo caroonayo calaa jaliisihi ninka isaga la fadhiyo uu u caroonayo an yajlisa ilaa hayrihi heyrkii inuu la fadhiisto wayadacahu isagana uu ka tago hadduu arko isagoo ka tegay oo nin kale la fadhiistay wax ka akhrisanaya markuu arko waa nacaya ulaa-ika kuwaadaasi laa tascadu acmaaluhum acmaashooda ma korayso fii majaalisihim meesha ay fadhiyaan kor kama aadayso tilka meesha ah ila allahi tacaala ilaahay xaggiisa uma korayso ayb xadiidka sanadkiisa thuwayr ibnu abi fakhitata ayaa ku jira daciif ah iyo bishru bnu muslim oo munkarulxadiid lagu sheegay macno ahaan laakiin waxaa loo helayaa adilo tusaysa macnihiisa waqad saxa can alimaami shaaficiyi imaam shaafici waxaa ka ansaxday xaggiisa raximahu llahu tacaala anahu qaal inuu yidhi wadidtu waxaan jeclaystay ana hada alkhalqa khalqigan tacalamuu hada alcilma cilmigan inay bartaan o aniga iga bartaan yacnii wuxuu u jeedaa cilmahu cilmigiisa iyo wa kutubahu inay iga bartaan oo iga qaataanaan jeclaystay calaa an laa yunsaba ilaya inaan la ii nisbaynin iyadoon yacnii aniga la ii nisbaynin xarfun minhu xaraf cilmigan ah yani dadkeena waxay ga bartaan anigana aan la ii nisbaynin oo shaaficiyaa laga bartay aan la dhihin yani muhimadiisu in wax la barto way marka in wax la barto xadiidka nebigaas ee qur-aanka tafsiirkiisa yacni istimbaadka saxiixa ah dadka inay gaarto ila hadafku intaas waaye isagana isaga iyo allay ka dhexaysaa cilmigaas oo u faafiyey laakiin in anig la sheego qaala shaaficiyu qaala shaaficiyu ma rabi buu yidhi aniga isagu sidaasuu ahaa laakiin waa kaana da waana la sheegay waa la sheegaa isaga ma rabin laakiin ilaaha ugu abaalguday waxaa marka adiga haddii aadan rabin waa kuu imaanayaan haddaad daacad tahay ayb waxyaabaha marka imaamu shaafici in laga barta ay tahay ka mid tahay tan iyo insaafka iyo yani wuxuu dhihi jiray maa naadartu axadan qatu lilghalaba weligay qof ulama doodin in aniga ka raayo oo inaan ka adkaado oon dooda uga adkaado weligay qof ulama doodin yiri yani doodda wuxuu u yimaadaa in xaq la helo mar kalena waxa uu yidhi waxaan jeclaa weligay xaqa inuu ku caddaado calaa lisaani khasmii khasmigayga carabkiisa inuu ka yimaado xaq ku caddaado amhiladiisu marka aad bay u badan tahay hadalladii uu yidhi waana ka muuqataa dabcan sida marka khasmigii inuu markaa ka muuqdo ayb sidaasuu jeclaystay marka hadalladaani marka waxaa weeyaan kalimaad aada u qiimo badan oo aimadii salafka laga faa-iideysanayo ayb faslun fasalka lu gelayaa marka ayb hadalkan marka shaafici laakiin yaan loo qaadanin macnaheedu inuu yahay qofka aada cilmiga ka baratay inaadan u nisbaynin oo sidaas inay inuu saa uma jeedo isaga isaga saa iska hadlaayo isaga iraadadiisa iyo niyadiisa iyo ikhlaaskiisu ka waramaa laakiin adiga waxaa laga rabaa waxaa lagaa rabaa inaad ku shukriso wixii aad dadkaad cilmiga ka heshay oo aad yacni aadan meeshii cilmigii aad ka heshay inaa u nisbayso una duceyso taas waa mid lagaa rabo faslun fii akhlaaqi mucallimi alqur'aan fasalkan wuxuu uga hadlayaa mucallinka akhlaaqdiisa wayanbagii lilmucallimi mucallimka waxaa habboon an yatakhallaqa inuu ka akhlaaq dhigto bilmaxaasini waxyaabaha wan wanaagsan alatii warada sharcu bihaa sharciga uu kusoo arooray waalkhilaali alxamiidati iyo arrimaha la mahadiyo washiyami almardiyati iyo sifaadka laga raaliga yahay allatii arshada ilayhaa sharciga uu ku hanuuniyey min alzahaadati fi dunyaa oo adduunyada nacaybkeeda ah qof yacni damac badan oo adduunyo jecel inuunan ahaanin wataqalluli minhaa adduunyada inuu yaraysto wa cadami almubaalaati biha inuunan u aaba yeelin adduunyada iyo wa biahlihaa iyo dadkeeda haddii uu helo iyo haddii uunan helin inuunan u kala aaba yeelin waasakaa'i waxbixin waljuudi daaq wa makaarim alakhlaaqi akhlaaqda teeda wanaagsan wa dalaaqati alwajhi inuu weji furfuran yahay oo uu muslimka u weji furfuran yahay min gayri khuruujin iyo isagoon u bixitaan la-aan ilaa xaddi alkhalaacati weji furfurnaantiina lama rabo inay ku gaarsiiso heer yacnii aada akhlaaqdii wanaagsaneed iyo sharafkiiba aada ka baxdo kasiib ka siibantana lama rabo yacni kaftan badan taasu diidaan waalxilmi dulqaad wasabri sabr watanasuhi iyo inuu ka fogaado can danii'i liktisaab kasab xun shaqo xun iyo kasab xun inuu ka fogaado wa mulaasamati alwaraci xalaal miiradnimo inuu laasimo shubhaadka ka dheeraado wاlkhushuuci khushuuc inuu laazimo wاlsakiinati wاlwaqaar xasilooniya deganaan wالtawaaduci wاlkhuduuc tawaaduc ilaahay inuu hoos isugu dhigo oo u khuduuco wاjtinaabi الdaxiki qosolka inuu ka dheeraado waاlikhaari min almasxi iyo kaftanka badsashadiisa wa mulaasamati alwadaa'ifi asharciyati waxaa kaloo laga rabaa inuu akhlaaq ka dhigto an yatakhallaqa bimulaasamati alwadaa'ifi acmaashii inuu laasimo alsharciyati sharciga loo nisbeeyey ka tanadufi inuu isnadiifiyo biisaalati alawsaakh wasakda uu iska zuuliyo inuu isku nadiifiyo washucuuri iyo timaha alatii warada sharcu sharcigu uu kusoo arooray biisaalatiha in layska zuuliyo ka qasi shaaribi shaaribka gaagaabintiisoo kale wa taqliimi aladfaari cidyaha jaridoodoo kale wa tasriixi lixyati garka shanlayntiisa wa isaalati arawaa'ixi alkariihati urka inuu iska zuuliyo waalmalaabisi almakruuhati iyo dharka la nacayo labisashadeeda inuu iska celiyo ayb qofkii uu labis fiican oo waafaqayo wax ka tarjumayo wax uu akrinayo walyaxdar ha ka digtoonaado kula alxadari digtoonaan dhammaanteed min alxasadi xaasidnimo ha iska ilaaliyo ayb oo qofkii hadduu is yiraahdo yacnii ninkan hadduu wax barto badan aduu wax kaa badinaya hadduu wax kaa badiyana waa waxbuu kugu ciriirinaa manaasibtii iyo wuxuu kugu ciriirinaa waxaas inuuna isdhihin ninkii meel wax ka baran kara ou arkana war hebel oo kaale meeshaan aan wax ka baran uuna isdhihin ninkaan haw sheegin adiga baro hadhow adiga u akri ka sara mar waxaas dhan waa xaasidnimo dadka qaarna lagu imtixaano waalriyaa-i istutus inuu ka fogo ka digtoonaado waalcujbi ismahadin waxtiqaari gayrihi inuu geyrkiis xaqiro wa in kaana duunahu haba ka hooseeye qof kaa hooseeya xataa inaa xaqirta maaha intan daawadooda majmuuca uga hadlay alimaamu nawowi xaasidnimada daawadeedu waxay tahay inaad ogaato xikmada alle inay keentay qofkan in waxaan la siiyo xikmada alle iska daa marka faraha ka qaad istutuska iyo cujbiga daawadiisu iyadana waxay tahay waxaan aad ku faanayso ee lagu siiyey caariyo waayo agtaada tabalcaaray ku tahay ilaahay baa ku siiyey hadduu doonana waa kaa qaadi karaa marka wax adigii lagaa qaadi karo inaad ku faanto waa aaday u foolxuntahay saas inaad ogaatid hadaa cilmi leedahay waxaa laga yaabaa maskaxdaadu inay isku dardaranto cilmigii eber dad waxaa jira yacnii laga yaabo inay wax badan yaqaaniin qur-aanka xifdisnaa markii dambana ilaa faatixadii xataa waayey walciyaadu billah waxyaabahaas marka qofku inuu taas ogaado waxtiqaari gayrihi ixtiqaarka isagana daawadiisu waxay tahay waxaanaad wax ku xaqirayso ninkan ka badanaa ilaahay sii karaa bal waxaa laga yaabaa inuu kaa fiican yahay qalbigiisa ma ogid adiga yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qowmu min qowmin casaa an yakunuu khayra minhum walaa nisaau min nisaain casaa an yakuna khayra minhunna waxyaabahaasu marka uu daawooyinkeeda ugaga hadlay wayanbagii waxaa habboon an yastacmila inuu isticmaalo oo uu ku camal falo al axaadiida alwaaridata axaadiidta kusoo aroortay fi tasbiixi watahliil adkaarta yacnii wadaaifta adkaartana waa inuu ku dadaalo qofka subaxdii adkaaraa la akhriyaa galabkii adkaaraa la akhriyaa qur-aankii ajzaa waxbaa wardi baa jiro qofka la rabaa inuu samaysto munaasabaadka adkaar baa ku imaanayso waxyaabahaas inuu aada u laazimo adkaartii marka haddaan la laazimin qafla imaanayso waana khatar wa naxwihimaa iyo wixii la midoo min aladkaari adkaarta wadacawaati iyo ducooyinka wa an yuraaqiba allaha tacaala inuu alla muraaqabeeyo iska fiiriyo ilaahay fii sirihi wa calaaniyatihi hoostiisa iyo korkiisaba yani mar walba ilaahay waa kuu jeedaa inuu is yiraahdo muraaqaba ina rabbaka la bilmirsaad wayuxaafida wa an yuxaafida inuu ilaaliyo calaa dalika kaagaas wa an yakuuna inuu ahaado tacwiiluhu fii jamiici umuurihi cala allahi tacaala waxa uu ku leexanayo leexashadiisa iyo yacnii qasadkiisu inuu ahaado umuurihiisa oo dhan allah subxaanahu watacaala korkiisa yacnii kaalmada allana inuu mar walba ku jiro waxyaabahan marka in badanoo ka mida waa ka maqan yihiin dadka ahlul qur-aankan qofkii markuu qur-aankii xifdiyo ama uu barto waxaa laga yaaba waxyaabahan inuus ilaalininba hadhow marka waxuu iska noqonaa culumtaas kale oo kale dunyawiga oo kale in qur-aankiina laga dhigto oo loo barto keliya in lagu shaqaysto danna aan loo gelin markaas barakadii waa dhumaysaa ayb halkan fasalaan ku darayna faslun wayanbagii lahu waxaa u habboon an yarfuqa inuu u dhimriyo biman yaqra'u calayhi qofka wax ku aqrinaya korkiisa wa yuraxiba bihi inuu soo dhoweeyo ayaa habboon wa yuxsina ilayhi inuu u ixsaan falo waa macallinka ardaygiisa waa inuu ixsaan falo soo dhoweeyo oo uu u dhimriyo bixasabi xaalihimaa xaalkoodu inta uu leegyahay sida uu yahay fqad rawaynaa can abi haaruuna alcabdiy qaala kunaa naأtii abaa saciidin اlkhudriya ayaan u imaan jirnay radia allahu canhu fayaquulu wuxuu dhihi jiray marxaba biwasiyati rasuuli اllahi sal l salam nebiga dardaarankiisii kusoo dhowaada yani dardaaran nebiga nala dardaarmay dartiis usoo dhowaada ina nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal nebigu wuxuu yidhi ina annaasa dadku lakum tabacun idinkay idin yihiin dad idin raacsan oo yacni saxaabadii buu nebiga la hadlaa dad baa gadaal ka imaanaya idinkay idinku dayanayaan wa ina rijaalan ragna yaatuunakum waxay idinkaga imaanayaan min aqdaari al ardi dhulka meelihiisa geesihiisa shishe yatafaqahuuna fi ddiin iyagoo diinta inay fahmaan dalbayo fa idaa atowkum hadday idin yimaadaan fastawsuu bihim khayran war dadkaas khayr iskugula dardaarmo dadkaas ardayda ah loo kaalmeeyo oo waxaas ay dalbayaan iyo fiqiga ah loogu kaalmeeyo markaa ninkii waxhaystana hadduu gacanta uga kaalmeeyo ninkii cilmi lena uu cilmiga baro kii hooy yacnii hooy karana uu hooyo beri ninkaas haddii uu caalim noqdo intaas ajarkiisa ay leeyihiin ummaddiina waxba u taray laakiin maanta dadku tacliinta diiniga waxaad moodaaba inaan looba baahnaynba haddii la waayo wax dhibaba inaysan jiraynin laakiin midda maadiga haddii la waayo dhibaa jira adiga laftirkaaga hadda mithaal waxaa soo qaadataa dadka maanta waxay aada u yiraahdaan yacni diinka ku xiran sharciga ilaahay halaysku xukumo sharciga ilaahay halaysku xukumo ayaa dadka aada ugu badan sharcigii ilaahay haddii la yidhaha yaa yaqaan maanta haddii aan fursad u helnaba sharciga in laysku xukumo tuulo walbo ama degmo walba waxay u baahan tahay macallin qur-aanka u dhigo mujawida qaari iyo qaadi iyo muftiyay u baahan tahay ma la heli karaa maanta ma la heli karo qaadinimo sharci ah shuruudii qaadi lagu noqon lahaa faqiih lagu noqon lahay waa yar tahay wax dhan waa iska sadxi culumteenna haddana maca daalika yacni waxaad dareemaysaa in laysku howlo xataa qorshaha xataa kuma jirto hadhow marka waxaa laysku xukumaa jaahilnimo kii marka meesha ka baxay iyo kii yimidba marka mid sharciga ilaahay haayo ma jiraya marka dadkiina marka mas-uuliyadaas muhiimba lama ah haddii hadda la yiraahdo war dadka meeqaa takhtar ah meeqaa ganacsato ah meeqa takhasusaadka kale marka la fiiriyo waa helay laakiin marka la fiiriyo diin meeqaa taqaano waa yartahay aqoonis marka waxaan u jeedaa anay xaqiiqi ah sidii la aqoon jiray ah waa yartahay marka qofku haddii uu baro karan inuu barto hadduunan baro karinna ninka barana inuu ku taageero wax aada u fiican nin walbaa meeshuu joogo in dadka uu yaqaano qof uun ka mid a haddii uu ku heli karo oo uu ku taageero ama wixii uu laba shan toban wuxuu meel ku xiri karaba uu ku xiro say diin u bartaa wax weyn fastawsuu bihim khayran khayr iskugu dardaarma rawaahu tirmidiy wabnu maajah wagayruhumaa ayb warawaynaa naxwahu fii musnadi daarimiyi can abidardaa radia allaahu canhu marka qaybahan uga hadlay hada aakhiruhu wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed